wasiirka wasaaradda deegaanka somalilan shukri xaaji ismaaciil baandare ayaa magaalada hargeysa ka daahfurtay tobabar ku saabsan ilaalinta duurjoogta tobabarkan oo socon doona muddo siddeed maalmood ayaa waxaa soo qabaqaabiyey wasaaradda deegaanka somalilan iyo maxkamadda sare ee goloreyda ee dalka mareykanka waxaana ka qeyb qaadanaya qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradda deegaanka ee deegaanada maamulka somalilan iyo xubno ka socday bahda cadaaladda booliska iyo jaamacadda hargeysa wasiirka wasaaradda deegaanka somalilan shukri xaaji ismaaciil baandare iyo cali suudi guddoomiyaha maxkamadda racfaanka somalilan ayaa ka waramay ujeedka tababarka anaga waxay noo tahay horta farxad gaar ah maanta runtii mar walba waan dhahdaa wixii nagu soo kordhayba farxad bay noo tahay weeye sababtoo ah maanta in laysugu yimi halkan oo sideed casho lagu haddii ama ilaa toddoba casho uu qaadan doono tababarkanu oo ay soo qabanqaabisay runtii inaga sabort garaysay colorado university iyagoo oo la kaashanaya fishan wildlife agency u s fishan wildlife agency waxaana khubaro halkan inala joogta anitaya vincent oo iyaguna ugandhe ka yimi oo ilaa halkaa inooga yimi oo traininka haddii alayla aynu la qaybsan doono haddaba maanta halkan maxaa lagu baranaya maxaynu isku weydaarsanaya cilmi baadhistan maxay tahay waa sidii looga wada shaqayn lahaa ee crimeka maanta ama maaragtay de markaynu leenahay crime waa dembi waa dembi iyadaa dhacaya sideeynu isaga kaashanaynaa idin wasaaradda iyo bahda garsoorka oo dhan iyo jaamacadaho iyaguna inagala shaqayn doono haddii ala researchka siaynu isaga kaashanaynaa waa sidii aynu isaga kaashan jiray oo imika aynu ka dhigayno gaadhsiinayno levelka internationalka ama dee marka marka dembi la galo dembiyadu way kala badan yihiino dembigaa laga gelayo xayawaanka shuruucda u taalla dalkaas sidii loogu dabiqi lahaa iyo shuruucda caalamka u taallaba sidii loogu dabiqi lahaa aada iyo aad waxaan runtii ugu mahad celinayaa wakhti kasta saacad kasta oo aanu u baahanno boliiska oo iyagu gaar si gaaraba iyo wasaaradda maaragtay daakhiliga maaragtay labadaa way ishuwan iyagu saacad allaaliya saacaddaanu u doonno waanu la hadlayna halkaasi wax ka dhaceen halkaasmaraya halkaasu maraya halkaasu maraya waxa ku xiga marka dambe dee la keenaya waa garsoorkee markaad boliiska u sheegtay boliiska wax soo qabtaan baadhuhu yimaade baadhuhuna soo dhammeeyo haddana ay ku ay timaado xeer ilaalinta ee haddana ilaa bahdailaa garsoorkii ay timaado waxa weeyaan maxkamadii timaado waa waa waa dariiq dheer runtii tobabarka waa laga sheekay ahmiyadiisa iyo maxaanku dhaa faa'iidadiisa ilaalinta duurjoogta xeerka ilaalinta duurjoogta runtii waa loo baahi waa xeer loo baahnaa cidda bixinaysaana waxa weeye waa bahdii garsoorka garsoorayaal hadday tahay iyo hadday tahay maxaanku dhaa xeeraalayaalba doorka aanu doorka ay ku leeyihiin garsoorkuna waxa weeyaan waa doorkaa inay dabaqaan xeerarka uu ka mid yahay xeerka ilaalinta duurjoogta runtii dembiyo fara badan baa ka dhaca oo karaymisa oo had iyo goorna soo bilayskuna ay soo qabtaan xeeraalintuna ay usoo gudbiso eedooda maxkamadaha madaninooda wuu ka dhici karaa aad baa loola tacaalaa oo maxaanku idhahdaa dembiyada wixii ay wax ku caddaadaan waa la xukumaa cid walibana doorkeeday ka qaadataa hadday bilays tahay iyo hadday xeeraalin tahay iyo hadday garsoor tahayba duurjoogta iyo ilaalinta duurjoogta iyo xayawaanka iyo deegaankiina guud ahaan waxa lagu ilaalin karaana waa iskaashi wasaaradda deegaanka somalilan ayaa muddooyinkii dambe waday tababaro lagu wacyigelinayo ugaarsiga duurjoogta kuwaasi oo ka sii suulaya deegaanada somalilan